بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل في القسمة قسمتي أيو فصل قيبتي وحلا قيبني wahiy qismadu tamyiizu bacdi alansibaai min bacdin nasiibka waxyaalaha la isku leeyahay oo la kala saaro weeye liyatamakana kullu waaxidin min ashurakaai atasarufa fii milkih sida ay ugu suurta gasho dadka wax isku darsadeen ee shirkada ah qof la arko inuu milkigiisa ku tasarufo wixii markii la qaybiyo qof la arka milkigiisa wuu ku tasarufi karaa markaa walaslu fiihi fiiha qowluhu sala allahu calayhi wasalam ashufcatu fi ma lam yuqsam shufcadu waxay ku suurowdaa waxa aan la qaybinin wey wa annahu nabigu sala allahu calayhi wasalama qasama alghanaa'ima bayna almuslimiin haniimada nabigu waa u qeybin jiray muslimiinta labada xadiidba muslim iyo bukhaari baa warinayay marka qismo waa in wax la qaybiyo oo dadkii wax isku lahaa xuquuqda isku lahaa ama shirkada ahaa ee wax ku shirkoobay waxooda waa inay qeybsadaan waay qeybkaas hadday ayagu ku filan yihiin ayagaa qeybsanaya haddayna wixii wax ayna ayagu ku filayn ays ahayn oo xuquuq badan iyo yacni u baahan aqoon kaleetana qof qeybiyo ee qaasimo u qeybiyo ayay u baahanayaan wayaftaqiru lqaasimu markaa qofkii qaasimka ahaayee wax qeybinaya wuxuu u baahanayaa oo laga doonayaa ilaa sabcati sharaa'ida toddoba shardi baa laga doonaya qaasimkana waxaa la yidhaahdaa alladii yansibuhu alimaamu aw alqaadi nin yacni imaamkii muslimiinta uu uu yacni u qabtay oo u magacaabay inuu dadka wax u qaybiyo ama qaadigii weynaaba gaar ahaan ugu sii magacaabay qaadigii baa wuxuu sii magacaabay nin wax dadka usii qaybiyo dadkaa wax isku lewa qofka marka wax qaybinaya dadka wax u qaybinaya toddoba shardi baa laga rabaa al-islaamu qof muslima waa inuu yahay waalbuluuq baaliq waa inuu yahay qof qaangaara waalcaqlu caqli inuu leeyahay shardiga waalxoriya xor waa inuu yahay qofku waadhukuura rag waa inuu yahay qofkaa wax qaybinayo nin waa inuu yahay way mas-uuliyaddaa dumarku ma qaban karaan waalcadaala cadaalad baa shardi ahoo qofkaa wax qaybinaya waa inuu cadaalad leeyahay weye lianna dalika wilaaya yacni qismadu waa wilaayo qofkaa u yani u qumayo waman lam yatasif bimaa dukira laysa min ahli lwilaaya qofka sifaadka iyo shuruudda aan lahayna wilaayada ehel ooma noqon karo waalxisaabo xisaab inuu yaqaano weeye qofka wax qaybinayo qof xisaabta garanaya waa inuu yahy liannahu aalatu lqasmi wey xisaabtu waa aaladda wax lagu qaybiyo wey hadduuna marku qofku uuna xisaabtiba aqoonin dee waxbama qaybin karo way waxaa kaloo loo shardiyaa ninkaa qaasimka ehe wax qaybinayo asamcu waalbasaru nin wax arkayo wax maqlayo waa inuu yahay wanudqu waa inuu hadlayo oo labada qof inuu kala bixiyaa la doonaya qof yacni akhras oo aan hadlaynin wax ma kala bixin karo waa inuu wax arkayo oo wixii uu yacni uu kala arkayo waa inuu wax maqlayo waxa la sheegayo uu maqlayo waa qof dhaga qabo indho qabo waa inuu yahay wa cadamu tuhmatin waa inaan la tuhmin qofku bianlaa yakuuna hunaaka cadaawa labada qof ee waxu qaybinaya midna waa inuusa cadow ku ahayn wey washturida waxaa kaloo la shardiyaa an yakuuna cafiifan qof cafiif oo dhowrsoon waa inuu yahay cani damaci damac xataa laa y yani laa yurtashaa walaa yuqawan yaan la laaluushin wey qofku hadduu damac leeyahay oo nin xoolo ujeeda uu yahay in la laaluushaa laga yaabo dadka wax isku lahaa qeyb ka mida ay laaluushaan oo qeybkii cadaalad uusan ku samaynin marka waa in qof cafiifa waa inuu yahayo dhowrsoon waa inuu yahay waa inuuna wax khayaanaynin wey qof wax khayaanayo uusan ahayn wey fain taraadaa hadday raalli noqdaan ashariikaani labadii qof ee shirkada ahaa biman qof hadday ku raalli noqdaan yaqsimu baynahuma dhexdooda wax u qaybiyo lam yaftaqir ilaa dalik labadooda hadday qofuun iska magacoodaan oo yidhahdeen hebelow adiga uu noo qaybi waxba shuruuddaas laga fiirin maayo shuruudda inuu kamilo waxba laga fiirin maaye labadoodii baa ku raalli noqdo waxay yidhahdeen adaan raalli kugu nahay noo qaybi wuu qaybinaya laakiin ninka shu- qofka shuruuddan laga rabo waa qofka imaamka uu qabanayo ama qaadiga uu magacaabayo wa idaa kaana fi lqismati taqwiimun waxa la qaybasanaye la qaybinayo hadduu ku dhex sugan yahay taqwiim wax la qiimeynayo waxaan la- waxa uu jooga aan la garanaynin in la qiimeeyo un mooyaane intaas lagu qiimeeyo lam yuqtasar minhu lam yuqtasar la gaabsan maayo fiihi fiigiisa calaa aqala min ithnayni wax la qaybina wax la qiimeynayo hadduu ku jira qismada laba qof waa inay wax qaybiyaan markaas waxay laba qof ka yar shayga ma qayb ma qiimeeyaan wax haddaan wuxuu joogaba la garanaynin ama waxa uu la siman yahay aan la aqoon waa la qiimeynaya qadar baa lagu qiimeynaya qiimeynta marka laba qof waa ugu yar inta wax qiimeyso hal qof keligii wax ma qiimeeyo waa in laba qof la helo waay marka cadadkaasaa la shardiyaa waay Ah, yaa la shardiyaa marxaba lam yuqtasar la gaabsan maayo fiihi fiigiisa calaa aqala min ithnayni laba wax ka yar lianna taqwiima taqdiirun way waa qadarid liqiimati shayi lmaqsuum fa hiya shahaadatun bilqiima marka haddii shayga la qadarayo waa shahaado waa in laga markhaati kaco fasha- fa- fa yushtaradu fiihi alcadad shahaadadana waxaa loo shardiyaa cadad waay laba qof waa inay ka markhaati kacaan iyo kasii badan Ah. waidaa dacaa axadu shariikeyni labadii qof oo shirkada ahayd mid ka mid a hadduu u yeero shariikahu shariigiisi kale qofkii shirkada la ahaa ilaa qismati maa laa darara fiihi waxaan dhib lahayn qeybsigiisu ugu yeeray waxaan dhib saa usii weyn lahayn yaa labadii qof ee shirkada ka mid a mid ka mid ah yidhi kaala aan qeybsanay lazima alaakhara ijaabatu ka kale waxaa laasim iyo waajib ku noqonayso inuu ajiibo waay waa inuu ka aqbalo waay faslun fi dacwa waalbayinaat dacwadii buu u fasal yahay waxyaalihii la- yacni la sheeganayey iyo walbayinaat markhaatigii waay qofka qofka kale wax ku sheegtay Ah, waxbuu iga qabaa buu leeyahay waxa la isku sheeganaya weeye dacwadu walbayinaatna waa markhaatigii waay kaasuu u fasal yahay wey wadacwa hiya ikhbaarun can wujuubi xaqin calaa gayrihi cinda xaakimin qof baa yani xaakimkii kusoo qaadigiibuu kusoo dacweynayaa qof kale inuu xaq ku leeyahay waay bayinaduna waa marhiyo shuhuudu wey sumuu bidalika bayinaa lagu magacaabay lianna bihim yatabayanu lxaq xaqu wuxuu caddaanayaa oo xu- loo xukumayaa qofka markay markhaatigan ka markhaati kacaan shuhuuddaasaa marka way ka markhaati kaceen xaqaba ayagiibaa caddaynay walaslu fi dacaawi dacwada waxa u asala waxaa la isku sheeganaya xadiidu ashcas ibnu qays radi allahu canhu qaal wuxuu yihi ninkaa la yidhahdo Ashc- ashcas ibn- ibnu qays kaana beynii wa beyna rajulin ardun bilyaman aniga iyo nin kale yaa waxaan isku qabsanay dhul yaman ku yaal fakhaasamtuhu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan kula dooday macnaha markaa dhulkii uu igu qabsaday ninkaa isku qabsanay nabigaan isula tagnay wey faqaala wuxuu yiri buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam hal laka bibayina hal laka bayina markhaati ma haysataa faqultu waxaan idhi laa qaala wuxuu yihi markaa nabigu fa yamiinuh haddaba dhaartiisa wuu kuu dhaaranaya bas marka haddii aad waxba kuma lihid hadduu kuu dhaarto faqultu waxaan idhi buu yidhi idan yaxlifu walaa yubaali ninka nin ilaahay ka baqayo ma rasuulka ilaahay wuu iska dhaaranaya haddii dhaaranaya wuu iska dhaaranaya u aabayeeli maayo faqaala wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar qofkii ku dhaarto yaqtadicu biha uu ku qaadanayo ku goosanayo maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa uu ku qaadanayo huwa fiiha faajirun huwa asaguna fiiha fi lyamiin dhaartaas faajirun ay kaadibun been buu ku sheegayaa laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaan ilaahayo u caraysan buu qiyaamaha la kulmi doona qofkii been ku dhaarto oo wuxuuna lahayn intuu ugu dhaarto saas ku qaato xaq islaam sidaa ku qaato ilaahay buu qiyaamaha la kulmi doonaa asagoo u cadhaysan yahay wey cadhada ilaahayna de waa ciqaab wey qofna ma xamili kara wey Ah. rawaahu sheekhaan marka qofkii yani wax sheeganaya markhaati baa laga doonayaa haddii uu markaa qofkaa markhaati waayena yani alyamiinu calaa man ankara waay qofkii inkirayna hadduu kii kale markhaatigii waayo mudacigii hadduu markhaati waayo kii kale uu dhaaranaya oo hadduu yidhahdo hala ii dhaariyo markhaati ma haystee hala ii dhaariyo markuu yidhaahdo waa loo dhaarinaya markaas hadduu dhaartana waa bas wey waidaa kaana maca almudaci bayinatun waidaa kaana hadduu ahaado maca almudaci qofkii wax sheeganayey bayinatun markhaati hadday maciisa tahay waxbuu sheeganayaa qof buu wax ku sheeganayaa markhaatigiina wuu wataayo dad dadkana markhaatigi huu leeyahay samicaha alxaakimu xaakimku waa dhegaysanayaa markhaatigii buu dhegaysanayaa wa xakama lahu wuuna u xukumayaa qofku yani xakama lahu shaygiibuu u xukumayaa bihaa yani bilbayina ama bishuhuudi markhaatigiibu ugu xukumaya wain lam takun lahu bayina wax markhaatiya hadduusan wadanin falqowlu qowl almaqbuulu oo la aqbalay qowlulmudaca calayhi mudaca caleyhi qowlkiisa wadi qofka waa mudaci oo xaq buu sheeganayaa wax markhaati ah ma wato mudaco caleyhiga warkiisa markaa la aqbalaya haddaada markhaati lahayn mudaco caleyhi kii wax lagu sheeganaya qowlkiisa ayaa la aqbalayaa biyamiinihi baa lagu aqbalaya hadduu dhaarto bas weeye waxba kuma laha fa ina kala can ilyamiin fa ina kala hadduu ka cabsado imtanaca wuu ka yani ka reebtooma wuu diiday can ilyamiini dhaarti bacda dalabi lqaadiyi minhu qaadigii markuu ka dalbay ninkii wuxuu yidhi markhaati ma haystee hala ii dhaariyo mudaci mudacigii saasuu yidhi markhaati ma watee hala ii dhaariyuu yidhi markaasuu yidhi dhaaro u dhaaro inuun waxba kugu lahayn markaasuu dhaartii ka cabsaday fa ina kana canilyamiini dhaarta hadduu ka nukuulo oo uu ka cabsado ruddad cala almudaci mudacigii baa lagu celinayaa dhaarti adigu dhaaraa la leeyahay fa yaxlifu wuu dhaaranayaa wa yastaxiqu lxaqa xaqina wuu mudanaya markaas hadduu dhaarto dee xaqii wuu mudanayaayo yamiintiisa uu dhaartay ka iqraari lkhasmi ninkii la doodaya ee uu wax ku sheeganayo u qiray bay noqonaysaa yay la mid tahay markii markhaati la waayo wuu yidhi hala ii dhaariyo kii wax lagu sheeganayay uu dhaartii diiday asagii baa lagu soo celinayaa hadduu dhaarto waxay la mid tahay kii wax ku sheeganayo u qiray waa igu leeyahay iqraartiisa ay la mid noqonaysa fain lam yaxlif ilmudaci mudacigiina hadduu yacni uuna dhaaranin oo yamiina raddi dhaartii markii lagu soo celiyo ninkii mudo caleyhiga ma dhaaranayo yidhi dhaaro adugu yaa lagu yidhi awuu diiday asaguna ma dhaaranayuu yidhi saqada xaquhu xaqiisii waa dhacaya min alyamiini iyo walmudaalaba labadiiba xaqiisii waa dhacaya mana sheegan karo markaas yacni ma dalbi karo dhaartina mar hadduu soo mar diida haddana bas weeye khalaas orda kala tagaa la hima waidaa tadaayaca shay-an waidaa ta waidaa tadaacayaa waidaa tadaacayaa shay-an labadii qof shay bay isku qabsadeen anaale iyo anaale shay-an shay ayay labadoodii isla sheegteen kan wuxuu leeyahy anaale kanna wuxuu leeyahy anaale shaygaasoo fii yaddi axadihimaa labada qof ee wax isku hayso mid ka midaana gacanta ku haya gacantuu sidaa mid baa sidaa ugu haya markaasuu kanna wuxuu leeyahy anaa le kanna wuxuu leeyahy anaa le falqowlu qowlu saaxibi lyadi biyamiini ninka gacanta ku hayaa laleeyahy dhaaro isaana qaadanay leanna asalku waxaa weeye mar hadduu asaga gacantiisa ku jirto shaygan waxa gacantiisa geliyey waxan sabab unbuu gacantiisa ku galay marka inuu asagu leeyahay ayay u dhowday mar hadduu gacanta ku hayo waidaa tadaacayaa shay-an shay hadday isla sheegtaan labadoodiiba kana wuu sheeganayaa kana wuu sheeganayaa shaygaasoo fii yaddi axadihimaa midkood baana gacanta ku hayo walaa bayinata liwaaxidin minhumaa labadooda mid ka midana yacni markhaati ma haysto labadooda waa mudac shaygan anaa luu kana leeyahy kana anaa luu leeyahy mid baana gacanta ku hayo falqowlu qowl almaqbuulu la aqbalaya qowlu saaxibi lyaddi midka gacanta ku haya qowlkiisaa la aqbalayaa biyamiinihi baa lagu aqbalaya dhaaraa la leeyahy dhaaro ayaga camalan bilasli asalkaa lagu camalfalayaayo mar hadduu asagu haysto dee asagaa iska lahaa wastisxaabu lxaal xaaladana waa lala saaxiibina faina wujuudahu biyadihi gacantaas uu ku hayo yarjacu annahu milkuhu inuu milkigiisa taa loo celiya xaysu laa bayinata tukhaalifu hadduu ninka markhaati kan kale oo sheeganaya hadduu markhaati soo oogo oo una markhaatigaa ay qiraan asagu ma laha uu iska qaaday shayga mooye ma laha ay yidhaahdaan wa taasaa bayinadaasaa ka sarfin lahayd laakiin wax markhaatiya haddaan la haynin shaygiina uu gacanta ku hayo isagaa leh dhaaraa laleeyahy wuu dhaaranaya bas hadduu dhaarto isagaa loo xukumaya wain kaana fii aydiihimaa labadoodiiba way isla haystaan shay bay labadoodii isla sheeganayaan labadoodiina way hayaan midna intuu hayaa midna intuu hayaa anaalay anaalaan isku haysta taxaalafaa wa jucila baynahumaa taxaalafaa way dhaar dhaartaan taxaalafaa way laba dhaartaan adiguna dhaaro adiguna dhaaro way waa laba dhaaro dee labadiiba mid wal gacantu ku hayaa labadoodii hadday isla dhaartaan wa jucila baynahumaa waa loo qaybinaya loo qaybina markaas dee labadoo gacanta iskula hayaan sidaa wey wain kaana fii aydiihimaa gacantooda hadday ku hayaan walam yakun aw lam yakun fii yadi waaxidin minhuma ama shayga halkaasu ilaa midna gacanta kuma hayo la- halkaa banaanku labadoodiiba ka yaallaa shaygii midna gacanta kuma hayo ama labadoodiiba gacantoodu ku wada jiraa markhaatina ma jirto axad mid labadoodi mid markhaati wato lama hayo taxaalafa ay xalafa kullun minhumaa yamiinan calaa nafyi istixqaaqi saaxibihi linisf mid walba wuu dhaaranaya wuxuu ku dhaaranaya ninkan inuuna waxba ila ila lahayn waxba igumale ninkaan anaa iskale sheeg wa jucila baynahumaa waa loo qaybinayaa wa jucila baynahumaa waa loo qaybinayaa waa limaa warada ana rajulayni laba ninbaa iddacayaa baciiran ritibay isku qabsadeen aw daabatan ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigay isula yimaadeen iyagoo riti isku haysto daabad bay isku haysteen laysat liwaaxidin minhumaa bayina midna markhaati ma haysanin fajacalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam baynahumaa nabigoo u qaybiyey rawaa asxaabu sunan ila turmidiyi waqaala nisaa'iyu isnaaduhu jayid wasaxahu ibnu xibaan walxaakim walow aqaama kullun min almudaciyayni bayina bima dacaahu wa huwa biyadi haalisin shay bay isku qabsadeen shaygii labadooda gacanta kuma hayaane nin kaloo saddexaad baa gacanta ku haya ninkaas waxa uu haya anaa iska leh kanna wuxuu leeyahay anaa leh labadoodii kiiba markhaati buu wataa nin nin baa markhaatiiga inaa anigu leh kanna wuxuu leeyahay maxaa markhaatiiga inaa anigu leh labadii markhaatiba meeshay isla imaadeen saqadataa labada markhaati horta waa la isla tuuraya oo laba markhaati markii labadiiba lasoo ogo labadana ka markhaati kaca labada markhaatigaan labada markhaati way isridayaan waxba laga soo qaadi maayo isla dhacayaan waa litacaarudihimaa walaa murajaxa labadoodii way istacaarudeen wax kale rajaxana lama hayo fayaxlifu likullin minhumaa yamiinan labadii markhaatiba waa la iska diraya waxaa la iska taga waxba idinku waa idinkaa is yani waa isrideene aaya labadoodiiba waxa leeyahay dhaarta wain aqara bihi liaxadihimaa cumila bimuqtadaa iqraarihi walilaakhiri taxliifu a markii labadii markhaatiba la- laisla dhaceen oo la radiyey labadoodii dhaarta la yidhi mid baa qiray oo wuxuu yidhi asagaa leh ka asagu marka dhaartii lagama rabo mar hadduu qiray kii kale waxaa leeyahy dhaaro Ah, dhaaro le marxaban waman xalafa calaa ficli nafsihi xalafa cala albatti waalqadci waman xalafa qofkii dhaar dhaaranayo de qofku hadduu mudaciga haddii uuna markhaati wadanin mudaacaleyhigaa dhaaranayo mudaacaleyhiga hadduu dhaarta diida mudacigay kusoo noqonaysaa soo ma ka labada qofoo wax isku sheeganaya ama laba qofaa shay isku qabsaday oo labadoo gacantay ku haystaan labadoodiiba waa la dhaarinaya qofka marka markuu dhaaranaya waxa uu ku dhaaranaya la kala qaadaya waman xalafa calaa ficli nafsihi asaga ficilkiisa qofku hadduu ku dhaaranayo wixii asaga uu sameeyey ficilkiisa ahayd xalafa cala albatti waalqadci go-naan buu ku dhaaranaya yacni cala aljazmi waayo shaki ma jiro yacni aga anugu ma ogi iyo saas yacni waxaas kama warramo iyo maya wax go-aan baa la rabaa inuu ku dhaarto cala albatti waalqadci yuu ku dhaaranaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa fi lbayci waashiraa sida beec oo kale haddii wax la kala gato ama shirihi fi lihbaati wallaahi laqad bictu bikada aw ishtaraytu bikada waxaan ku dhaaranayaa shaygan inaan waxaa ku iibsaday waxaa inaan ku gatay wa fi nafyi wallaahi maa bictu bikada ma shtaraytu bikada dee qofka asagaa iska warramayo shaygan waxaa anigu waxaasaan ku iibsaday wallaahi baan waxaa ku iibsaday waxaasaan ku gatay waxaa kuma gadanin hadday nafyi tahay ihbaat iyo nafyi hadduu ficil linafsihi yahay waman xalafa qofkii dhaaranayo calaa ficli gayrihi qof kale ficilkiisuu ku dhaaranaya fa in kaana ihbaatan hadduu yahay calaf xalafa wuu dhaaranayaa cala albati waalqadci wa in kaana mutlaqan hadduu yahayna xalafa calaa nafyi lcilmi un nafyi cilmiguu ku dhaaranaya fayaquulu wallaahi maa calimtu annahu facala kada wallaahi baan ku dhaartay anigu ma ogi waxa inuu sameeyey qofkaa liannahu laa dariiqa lahu ila alqadci binaf yani binafyihi waaye yani inuuna ogeyn unbuu ku dhaaranaya waxa qofkaas inuu wax saas yahay inuuna ogeyn a faslun fi shahaadaat markhaatiyaalkiiba uu fasl yahay shahaadadii wixii laga markhaati kacay ikhbaarun an can shayin bilafdi ashadu shahaadada waxaa la yidhaha shay baad ka warramaysaa bilafdi ashadu baad ka waxaasinaan markhaati ka ahay waxaasan ka markhaati kacayaa yaad kaga macnay kaga markhaati kacaysa taasaa shahaado la yidhaha walaslu qowluhu tacaala wa ashhiduu idaa tabaayactum markhaati geliya markaad wax kala gadanaysaan walaa taktumu shahaada shahaadada ha qarinina baa ilaahay wa ashhiduu daway cadlin minkum a laba caadil oo idinka idinka mida markhaati geliya wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum laba nin oo raggiina ka mida markhaati geliya saasaa ilaahay leey walaa tuqbalu shahaadatu shahaadadii la aqbali maayo ilaa minman ijtamacat fiihi khamsu khisaal qofkii shan shardi laga helo bay markhaatigiisu ansa- ansaxayaa oo la aqbalaya la markhaati gashanaya alislaamu walbuluuqu walcaqlu walxuriyatu walcadaala shantaa shardi baa qofka laga rabaa qofku waa inuu muslim yahay falaa tuqbalu shahaadatu lkaafiri cala almuslim walbuluuqu qaangaar baa shardi ah falaa tuqbalu shahaadatu sabiyin ilmacaruura shahaadadiis lama aqbalayo sabi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum rijaalna ragga waaweyn baa layidhaha caruurta rijaal lama yidhahdo walcaqlu baa shardi ah qofku waa inuu caqli leeyahay falaa tuqbalu shahaadatu majnuunin bilijmac qof waalan markhaati ma galo bilijmac walianna sabiya walmajnuuna laa yanfudu qowluhumaa qowlkoodu maba fulayo fii xaqi anfusihima hadday iyagu naftooda wax yidhaahdaan xataa wax qirtaan ama wax sameeyaan kuma fulaye dee shahaa qof kalena wax uma galaan markhaatigu waa inaad qof kale wax xaqiisa uga markhaati kacda walxoriyatu walcadaala qofku waa inuu xor yahay macnaha shahaadadu waa wilaayo markhaati kacan waa wilaayo mas-uuliyad waaye wahiya masluubatun minhu qof addoona mas-uuliyaddaas ma qaadi karo cadaalad baa shardi ah falaa tuqbalu shahaadatu faasiqin faasiq shahaadadiisu ma ansaxayso lamana aqbalayo liqowlihi tacaala wa ashhiduu daway cadlin minkum wa ashhiduu markhaati geliya daway cadlin minkum laba cadaalad u saaxiiba oo minkum idinka idinka mid mu'miniinta muslimiinta waay waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam nabiguna wuxuu leey laa tuqbalu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'ina nin khaa'ina iyo gabar khaa'inada midna shahaadada lama aqbalo walaa zaanin walaa zaaniya nin zaaniya nin gabar zaaniyada shahaadada lama aqbalo markhaatigooda lama aqbalo rawahu abu daawuud ibnu maajah wasanaduhu qawiyun shuruud kalaa lagu sii daraa welibe oo uu shaarixu ziyaadinaya wuxuu leeyay taraka lmusanifu khisaalan ukhraa lisaaxibi shahaadati wahiya an yakuuna gayra mutahamin fi shahaadati markhaatiga markuu noqonayo waa inaan la tuhmaysanin qofka kaman yashhadu liyajura linafsihi nafcan ow yadfaca canhu yani dararan qofkaa markhaati kacaya waa inuu naftiisa wax nafci usoo jiidaynin faa'iido ama uuna dhib iska difaacaynin wadalika liqowlihi tacaala dalikum aqsadu cinda allahi wa aqwamu lishahaadati wa adnaa an laa tartaabuu marka haddii qofka sida labada waalidka iyo waladka oo kaleeta oo kale laba isdhashay oo kale ama markaa nafci bay soo jiidayaan ama wacna dhib bay iska difaacayaan lama aqbalayo an yakuuna shardiga labaad an yakuuna naaf- naadiqan qofka ma- markhaatiga noqonaya waa inuu qof hadlayo naadiqa yahay falaa tuqbalu shahaadatu lakhras wain fuhimad ishaaratuhu nin aan hadlaynin ishaaradiisaba ha la fahmee waxba markhaati kici karo shahaadadu waa iqraar eh ishaaradaas ma gelayso wey shardiga saddexaad an yakuuna ya- yaqidan waa inuu yahay falaa tuqbalu shahaadatu muqafal qofka markhaatiga noqonayo qof baraarugsan yaqid macnaa qof baraarugsan oo fahmo badan ee hadalka aan noo hoosgelinaynin ee wax ka hoos dusaynin waa inuu yahay wey qof iska muqafal ah iska demban waxba kala ogeyn kaa markhaatigiisa lama aqbalayo waxa la yidhiba ma ogaba waxaa laga yaabaa marka waxaa la wax kale inuu ka hadlaya ayaa laga yaaba Ah, waa iska muqafal wey dad saasa way jira mogta gadaal uuna hadalka ka fahmo markii loo farwaaweynayo kadib buu fahmaya soo ma kaa maya markhaati ma noqonay kaas marka shuruuddaa in laga helaa la doonaya qofka markhaatiga ah way walilcadaalati khamsu sharaa'ida de qofka markhaatiga noqonaya waxaa la yidhi waa inuu caadil yahay oo caadilka yaa noqonaya qofkee caadila waay walilcadaalati khamsu sharaa'ida cadaaladdu waxay leedahay shan shardi an yakuuna mujtaniban lilkabaa'ir qofku waa inuu qofkaas caadilka noqonaya waa inuu yahay oo markhaatiga gelaya qof dunuubta waaweyn oo kabiirada ah ka fogaanaya waa inuu kabiire maxaa la yidhahdaa wahiya maa laxiqa saaxibuhaa waciidun shad- saaxibahaa waciidun shadiid wahiya maa laxiqa saaxibahaa wixii saaxiibkeed haleelay uu haleelaya waciidun shadiid binasi kitaabin aw sunna qofka dembigaa hadduu sameeyo waciid adag uu ku soo arooray qur-aanka iyo sunnada waa dembigaa waa kabiiro ka shurbi alkhamri watacaamuli biriba qof khamro cabaya wey ama ribuu ku camalfalaya wa akli maali lyatiim agoonta maalkeeduu cunaya wa shahaadati zuur markhaati beenuu ka markhaati kacaa walyamiinu alkhamuus yacni dhaar beenuhu ku dhaartaa marka qof isu qabsadaan dhaar beenuu ku dhaaranaya alyamiinu alkhamuus waxaa la yidhahdaa dhaarta oo saaxiibkeed naarta gelinayso iyo waa dhaar beena dee qofku markay xaq qofka laysku qabsadaan ama uu qofuu dacwo la galo dhaar been uu ku dhaaranaya saaxiibkeed naar bay u waajibinaysaa dhaartaas wa cuquuqu lwaalideyn labada waalid oo caaq lagu noqdo waay qof cu- caaqu waalido wa labadii waalid caasi ku ah markhaati ma galo wa namiima dadku isku dirdiraa markhaati ma galo qofka dadka isku dirdira namiimka aw laba wajiilaha wa buksi lkayli aw ilwasni yacni waa dadku yacni miisaanka ama beega ayuu dadka ku khayaanaa wey hada waciid shadiida ku soo arooray sooma qofka camalkaa samaynaya weylu lilmudafifiin baa ilaahay kuwa fududeeyo weylu lilmudafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wazuunuhum yuqsi- ah, yuqsiruun baa ilaahay kuwa ayagu markay dadka wax ka beeganayaan way oofsanayaan xaqooda marka dukaan buu leeyahayo markaasuu dadkiiba wax ka beeg waxbuu ka qaataa waxa uu rabo inuu sii iibiyo dad baa u keeno uu ka qaadanaya asagu markuu waxa shayga la wareegayo si fiican buu u oobsanaya markuu dadka usii beegayana ama u miisaamin u miisaamayana wuu nusqaaminaya wuu nusqaaminaya waqad waqadci raxim qof qaadicu raxima wey qof qaraabogoysa markhaati ma galo walfiraar min azaxfi maalin yani maalinka rigrigada muslimiinta iyo gaalada dagaalamayeen uu cararay maalinkaasuu cararay kaa markhaati ma galo wa akli laxmi lkhinziir hilibka doofaar buu cunay markhaati ma galo Ah, qol hilib doofaar cunay wax markhaati uu gelaya ma jiro waqad istawcabaha ibnu xajar dunuubta kabaa'irta ahoo waaweyn ibnu xajar baa ya uruuriyey fi kitaabihi azawaajir can ikhtilaafi lkabaa'ir azawaajir dunuubta zawaajirta ee waaweyn ee layska sajriyey zajri layska sajriye azawaajir zajri layska sajriye can ikhtilaafi lkabaa'ir kitaab la yidhaahdo ibnu xajar uu leeyahay kitaabkaasoo kabaa'ir dunuubta waaweyn oo kabaa'irta oo dhan buu kaga hadlay aada u fara badan wey oo ilaa toddobaatan iyo kasii badan ba gaaraya marka dunuubta qofku waa inuu ka fogaado wey hele saaxiibkeed waciid daran baa kuso- kusoo arooray cadaab baa loogu goodiyey hadduuna yacni ka toobad keenin oo ka noqonin inuu la kulmayo wey marka qofka caadilka noqonayo horta oo markhaatigiisa la aqbalayo qof dunuubta waaweyn ka fogaaday waa inuuyan samaynayn marnaba ku dhacayn hayra musirin cala alqaliili min asaqaa'ir dunuubta yaryarka ana ma daa'imo dunuubta yaryarka ana ma daa'imayo hadduu marka dhacdana wuu ka toobad keenaa dembiga yar oo saqiirada ah marka mar kasta ma daa'imayo kaas qofku hadduu is- dembiga yarka iska daa'imo iska daa'imo de kabiiruu noqonaya liana alisraara calaa saqiirati yajcaluhaa kabiira liannahu yu-adinu biqilati iktiraasi murtakibiha bidiin qofka dembiga yar aan u aabayeelayna waxay kutusinayaa qof diintiisa u aabayeelayo cabsi ilaahay ku jirta maaha cabsi ilahay ku jirta maaha qofka marka waa inuu yani ka fogaado dunuubta yani yaryarka waa inuuna daa'imaynin way laa saqiirata maca alisraar baa la yidhaha dembiga yar qofku hadduu daa'imo daa'imo yacni saqiiro ma noqonay dembiga kabiiru isu bedelaya saliimo sariirati waa inuu yahay qofku saliima sariira dabeecadiisu mid qof ay wanaagsan tahay waa inuu yahay ah, guhaadiisu waa inay fiican tahay saliima sariira ay- yani ay alcaqiida qof caqiidadiisu ay saliim tahay waa inay falaa tuqbalu shahaadatu mubtadicin nin mubtadic ahoo bidci ah shahaadadii lama aqbalo la aqbali maayo bi- yani kuwa- kaasoo yukfaru bibidcatihi bidca- bidca- bidcadiisa lagu gaalnimo xugminayo waxa uu ku bidcoobo uu sheeganayo waa wax kufri ku ridayo uu ku gaaloobayo ow yufasaqu waa lagu faasiqnimo xugminayaayo bidcadiisaas uu samaynayo faasiq buu ku noqonaya daacada ilaahay buu kaga baxayo kaa yani shahaadadiisa lama aqbalo oo midka bidcadiisa mubtadico bidcadiisa ku gaaloobay waa kay falawalu kaman ankara albactha waa nin yacni bacthi buu inkirayaaba wuxuu yihi wax isi soo bixinaya aakhira lisi soo bixinaya ma jiro kaa wuu ku gaaloobaya munkuru bacthiga ka faasiqa ku noqonaya bidcadiisana ka sabi saxaaba ka saabi saxaabati in saxaabada caayo wax ka sheega way saxaabiga qofkii caayana wana waa faasiq buu noqonaya markhaati ma gala kaas wey ma'muunan waa inuu yahay qofku qof laga aamin yahay cinda alqadab markuu caroodo qof ma'muun waa inuu yahay wey falaa tuqbalu shahaadatu man yaxmiluhu qadabuhu cala alwuquuci fi lmacaasi qofku markuu caroodo caradaas ay ku xumbaanayso inuu dembi ku dhaco kaas caadil ma aha wey qaati ma gala wey muxaafidan calaa muru'ati milih qofku waa inuu yahay qof ilaaliyo oo xifdiyo calaa muru'ati milihi dadka asaga la midka ah mur'adooda oo kale waa inuu ilaaliyo dadka asaga la leebelka ah sida ay u dhaqmaan oo kale waa inuu u dhaqmo dee Ha, waa inuu ilaaliyo mur'adooda bian yatakhalaqa shaksu qofku waa inuu ka dabeecad yeesho bikhuluqi amhaalihi dadka asaga masalkiisoo kale ah darajadiisoo kale ah oo min amnaai casrihi zamankiisa dadka jooga ah miman yuraacii manaahij asharci sharciga manaahijtiisa waa inuu ilaalinayo wa aadaabihi fi zamaanihi wa makaanihi falaa tuqbalu shahaadatu man laa muru'ata lah qof aan mur'aba lahayn markhaatigiisa lama aqbalo muro Ah, muro waa qof yani sharaf leh sharaftu sharafta waa inaa ilaaliso weeye aadaabta waa inaa ilaaliso kaman yaakulu ow yash- yashrabu kasiiran fi dariiqin wahuwa gayru suuqiyin wadadaasu banaankaasu wax iskala fariisanaya wax ku cunaya iskala istaagaya dadka suuqa wax ku iibsanaya suuqa deganaana maaha hadday dadka suuqa yani wax ku ganacsadeen meesha jooga yihiin ayaga waa loo ogolaya inuu meeshaa wax ku cuni laana meeshaasuu ka shaqeeya markasta joogaay laakiin dadka kale inuu soo socdo halkaa suuqa uu iskala fariiso banaankaas cuntada iskala fariiso may waa mura xumo wey Ah, mura maaha wey. sharaftaada dhaawacaysa نعم لو أكل داخل حانوت بحيث لا ينظره المارة أو كان صائما وقصد المبادرة لسنة الفطر أو غلبه جوع أو عطش فإن مروءته لا تنخرم حينئذ hadday laruuro u geyso meesha waxa uu ku cunay hadduu meel gudaha la galo oo aan la arkaynin ama meehe suu soomanaayo qoraxdii baa meesha ugu dhacday oo sunnada mada qorkaas markay dhacdaba in iftaarka loo degdegaa sunnehe sunnadii buu ku camalfalayaa saasuu meesha banaanka wax ugu dhadhaminaya ugu cunaya ama meehe gaajaaba ka qaalib noqotay oo qofka aad buu u gaajaysan ama aad buu u ooman yahay markaa muraadiisa waxma noqonayo waxaa markaasoo kale waa daruuriyaad wa mimaa yukhilu bilmuru'ati waxa mur'ada dhibaya waxaa ka mid ah baycuhu lisadiiqihi min gayri muba ma- muxaabaatin ah, ma xab- mm, ومشي كثير في سوق مكشوف الرأس أو البدن بما لا يليق به مثله suuqaasuu soconaya oo maraya isagoo madaxiisu banaan iska banaan yahay ama badankiisibaa iska banaan oo yacni hoos sarwaal keliya hoosta ugu qaba ama macaws keliya qaba asagoo iska qaar qaawan banaankaa maraya ama madaxiisa asagoo banaan buu banaankaa maraya dadka asagoo masalkiisa oo kale asaas u yeelgaran hadduu xoogaa nin culmo ah wadaad ah oo waxba wadan cimaamo wadan koofi wadan iska fanaanad yar iska qabo qaar qaawan buumo qabo hadduu halkaa maro waa lala yaabay muraaxumo wey soo ma muraaxumo wey wain lam yakun cawra madaxiisa iyo yeenba cawro ahaanee laakiin waa sharaf xumo marxaban waxaa ka mida mur'axumadaas waxaa ka mid ah wataqbiilu lizawjatin bixadrati man yustaxyaa minhum xaaskiisii buu dhunkaday meel dadkii oo laga xushoonayo dadka ay wada joogaan de xaaskaaga xalaal bay kuu tahay laakiin banaanka inaad ku dhunkato kaga fiican dadka qaarkiis way ku xun tahay laakiin dadka qaarkiina waxba ka dhihin baa laga yaaba lakin dadka qaarkii yani kuma fiicno marxaban wamadi rijli cinda man yataxashawa bilaa daruura dadka la ixtiraamayo oo lugaha loo taagaa ka mid a muraxumadii wa iktaari xikaayaatin mudxika bayna annaas in lam yakun dabcan lahu waa nin dacaayadba kaftan badan oo markas dadka ka qosliy wax uu maadeeyaa dadka marka qofku haddii uu markasta u wax uu dadka ka qoslinayo uu ka dabeeca yeesho xoogaa muraxumay u keenaysa marmar waa laga yaaba qofku inuu yaro kaftamo waxa uu ku kaftamayana wax saxa waa inuu yahay lakin mar kasto yani qisooyin iyo riwaayaad oo dadka ka qosliyo mu warinaya yani laakiin hadday dabeeco u tahay inayna muradiisa aada u dhimin baa laga yaaba maxaa yeelay dadka ilaahay baa kala duwayo dabeecadooda qaar bay yani daacabadaas ciyaartaas iyo qosolkaasa dabeecad u ah inuu ka qosliyo un hadduuna markaa been sheegayno waxa uu sheegayo wax caada yihiin oo dabeecayna u tahay kaftanka waana nin weyn ogoo sharaf leh ama yani yani cibaado badan marka waxba qiimo ooma dhibayso markaas ooma dhibayso hadday dabeeca u tahay walubs yani walubsu insaanin maa lam tajir caadatu amhaalihi bih dhar buu soo xiranayaa dadka asaga lamidka oo kale ayn qaadanin yuu kusoo labisanaya dadka dharkooda waa kala duwan yahay dadka dharkooda waa kala duwan yahay waagii hore nin culmo sarwaal qaba lama arki jirna haddana waxaa laga yaabaa wuxuuba noqday caadi buu noqday sooma sarwaalkii sarwaaley baa lii jir wadaadkii sarwaal qaata waagi hore marxaban marxaban marka dharku yani labisku uu kala duwan yahay wey walaa tuqbalu shahaadatu asxaabi alxiraf gayri lmubaaxati waxyaalaha aan fiicnayn dadka ka shaqaysto markhaatigooda lama aqbalo kal musawiri ka wax sawiro wey sawirka m wax laga shaqaysta maha muqde maxaa yeelay waciid baa kusoo arooray qofku wax sasawirayo wuxuu rasuulku leeya calayhi salaatu wasalaam qofkii wax sawiro qiyaamaha waxaa laleeyahay w ilaahay wuxuu leey wixii aada sawirtay nafta gelimin baa laleeyahy uxyuu maa khalaqtum waxaad abuurteen inta kale suuradii wax walba samayseen nafta geliya de nooleeya qofku ma nooleyn karo waa la cadaabaya cabdullaahi binu cabaas baa nin baa u imaaday wuxuu yihi sawirkaan ka shaqaystaa bal ka war markaasuu waxaa rasuulka ka maqlaan kuu sheegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ashadu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaamati almusawiruun dadka kuwa ugu cadaabta daran ilaahay agtiisa qiyaamaha waa kuwa wax sawiray markaasuu ninka isku dhaxay markaasuu wuxuu yihi kolley haddaan daynayna lagugu imtixaamay waxaan nafta lahayn uun sawir marka waxaan nafta lahayn geedaha iyo guryaha iyo derbiga iyo baabuurka waxyaalaha aan nafta lahayn xayawaanka nool waxi aan lahayn maxaa xadiidkuu ka qaadanaya marka cabdullahi bin cabaas say culimadu leeyihiin waxaan marka hore nafta geli baa lagu leeyahay laakiin waxaan marka horeba naf lahayn haddaad sawirto naf geli laguma odhanayo lakin wixii nafleyda xayawaanka noolaa wey waxaa nafta geli lagu leeyahy inkastoo sawirkan kaleto hadda la sasameeyo ay leeyihiin culimmadu sawir xaqiiqi amaha wax iska hawaayi aho waa wax yani waxaan uu qabanayo laakiin cumuuman sawirka waciidkaasaa kusoo aroray iyo nahyigaas aada u daran walaa asxaabi alxirafi danii'a xirfooyinka xunxun kuwa ka shaqeeyana markhaatigooda lama aqbalo ka xijaamatin dadkuu toobaa wa kunaasatin dhulkuu xaaqa wa dabqin miman laa yaliiqu dalika bih dadka ay yani mur-ada u ahayn waay marka shuruudaasaa laga doonaya qofka yani cadaaladiisa taasaa loo shardiyaa wa muxaafidan calaa muru'ati milihi w faslun fi anwaaci lxuquuq xuquuqda anwaacdeedii buu u fasal yahay walxuquuqu xuquuqdii darbaani laba qaybood wey xuquuq ullaahi tacaala wa xuquuqu laadamiyiin meesha wax laysku sheeganaya dacaawiin baan ka hadlayna wax laysku qabsanaya xuquuqdan sideeda laysku yeelanayo laba qaybood wey xuquuq ullaahi tacaala xuquuqda ilaahay dembi aad ilaahay ka gashay waa xaqullah iyo wa xuquuq laadamiyiin aadamiga macanaa bini aadamka xuquuqdiisa fa amaa xuquuqu laadamiyiin aadamiga xuquuqdiisu fa hiya calaa halaathati adrubin saddex qaybood wey darbun laa yuqbalu fiihi ilaa shaahidaani dakaraan saddex qaybood weeye bini aadamka xuquuqdiisu hal qayb oo ka mid ah qeybta ugu horeyso laa yuqbalu fiihi lama aqbalayo ilaa shaahidaani dakaraan laba qof oo markhaati ah oo nin aw rag awaligo laba raga waa inay ka markhaati kacaan wa huwa maa laa yuqsadu minhu lmaal wayatalicu calayhi rijaal waa wax aan maal looga qasdaynin ragguna ay inta badan arkaan rag wa raggu ay dhaalacan karaan ay arki karaan w maa laa yuqsadu minhu lmaal waa waxaan maal looga qasdaynin wayatalicu calayhi rijaal ragguna ay dhaalacanayaan qaaliban ka dalaaqin furniinkii wey wa nikaaxin nikaaxi weeye wa rajcatin soo ceshisa rajcadii weeye wa mowtin dhimashadii weeye wa wakaalatin weeye wa wasaaya dardaarankii weeye wa shirkatin weye wa kafaala iyo wax lamid raggaa inta badan arkaya wey maalna loogama jeedo dalaaq qofku markii inuu qofkii furay naagtii furay hadduu laba nin ka markhaati kacaan waa inay laba qof ka markhaati kacaan nikaaxa waa saas oo kale guurka laba markhaati ahaa shardi a waay shaahideyn waa in la helo rajcaduna waa saas oo kale inkastoo rajcadu ay khilaaf ku jiro masaladan rajcada markaad gabadhii hal dalqad ku furto ama laba ku furto haddaad soo ceshisan soo ceshanayso waa inaad labadi markhaati geliso waa masala khilaafiya culummada badankooda laakiin waxay shardinayaan inaad markhaati u yeesho si aan hadhow aan dood u imaanin inaad soo ceshatay gabadhi waa inaad markhaati geliso culimada qaar kamid waxay leeyihiin maya waxba markhaati shardi ma ah haddaad soo ceshan karo weliba rajciy rajcadu rajciyadu bilqowli miya mise bilficli say u badan yihiin culummadu waxay leeyihiin bilqowl way waa inaad waan soo ceshaday tiraahdo ood markhaati u yeesho bilficli abu xaniifa qabo imaamka la yihahdo abu xaniifa wuxuu qabaa gabadhii hal dalqad baad ku furtay laba dalqadood baad ku furtay ciddadii weli kamayna bixin soo ma haddaad caadi olahoy habeenkii ola hoyatood la seexato baad ku noqotay waxay ka dhigan tahay inaad ku noqotay filficli bay ku xasilaysaa buu leeyahy laakiin culamada agtarkooda waxay leeyihiin waa inaad soo ceshato ood markhaati geliso marka rajciyadu waa saas wa mowtin wey dhimashadii laba qof baa ka markhaati kacay inuu dhintay qofkii wakaaladii wey inuu qofku qofka wakiishay laba qofoo markhaata waa inuu u sameeyo wasaaya dardaarankii qofkii waxaas anaa iga mas-uula mahiga adaan kuu dardaarmay waxaasaan kuu dardaarmay inuu laba qof markhaati geli shirka shirkada markay laba qof shirkoobayaan markhaati laba qof kafaala kafaala qaadka saas oo kale wey duu qof kafiil ka noqonayo lianna allaha tacaala nasa cala arajulayni fi lwasiyati waalrajcati wadalaaq saddexdaa qaybood waxaa ilaahay caddeeyey macnihii laba nin waa inay ka markhaati kacaan wasiyada dardaaranka rajciyada markaas wax soo ceshanayso dalaaqa wey qaala tacaala fi lwasiya yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadukum almowt xiina alwasiya ihnaani dawaa cadli minkum baa ilahay ihnaani labo waa inay ka markhaati kacaan dawaa cadli minkum dalaaqana ilaahay sidoo kale laba qof buu u sheegay laba nin buu sheegay faamsikuuhunna gabdhihii haysta bimacruufin ow faariquuhunna sii daaya gabdhaha iska fura bimacruufin si wanaagsan wa ashiduu dawaa cadli minkum markaad sii daynaysaanna laba qof oo caadiliina laba nin oo caadiliina markhaati geliya nikaaxana saas oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa nikaaxa ila biwaliyin washaahiday cadlin imaam axmed xadiidka wari bayhaqi shaafici baa wari ayo shaafici baa warina marka qaybtaas laba nin oo ragga waxaan ahay lama yeelin laba nin waa inay ka markhaati kacaan wey. wa darbun yuqbalu fiihi shaahidaan qayb xuquuqdii bini aadamka xuquuqdoodii ka mid ana waxaa la aqbalayaa laba nin ow rajulun wamra'ataan hal nin iyo laba dumara ow shaahidun wa yamiinun mudaci hal nin hal qof oo markhaati ah iyo qofkii mudacigo wax sheeganaya oo dhaar ku daro waa hal nin oo hal markhaati oo nina iyo dhaar lagu kabay wahuwa maa kaana alqasdu minhu almaal waxa maal looga qasdaye waay maal wuxuu haddii looga qasdaye laba nin baa ka markhaatici karto hal nin iyo laba dumaraa ka markhaatici karo yaa la aqbalayaa hal nin oo markhaatiya iyo dhaar baa la aqbalaya yamiin lmudaci hal nin aan markhaati aan hayaa buu leeyahay dhaar ku dar baa laleeyahay hadduu dhaar ku dar kas wey wahuwa maa kaana alqasdu minhu almaal waxa maal looga qasdayo ka baycin wa xawaalatin wa iqaamatin wa wwaqfin waiqaalatin wawaqfin wadamaanin wakhiyaarin waajalin wixii lamida wey wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum baa ilaahay markhaati geliya laba yani nin oo yani min rijaalikum raggiina ka mid a fain lam yakunaa rajulayn laba nin haddayna jirin farajulun wamra'ataan baa ilaahay nin iyo laba dumar ah laba gabdhood laba hablood oo miman taradowna kuwa aad raalliga ka tihiin min ashuhadaa o maxaa marka hal nina iyo laba gabdhood maxaa loo leeyahay gabdhihii maxaa laba looga dhigaya an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra waxaa laga yaabaa inay mid hilmaanto oo markay mid hilmaanto midda kale ay si ay u xusuusiso wey waa laisku kabayaa labadooda labadooda waa laysku kabayaa waa laisku kabayaa wey marxaba marka kaas qeybtaana waxaa la aqbalayaa taas waa qeybtaas wa darbuna yuqbalu fiihi rajulun wamra'ataan qeybna waxaa la aqbalayaa hal nina iyo laba dumara ow arbacu niswatin ama afar dumar alaqbal wahuwa maa laa yadalicu calayhi rijaal waa wax inta badan raggu ayna arkaynin wey oy daalacan karin oo fiilin karin hal nin iyo laba naagood hadday ka markhaati kacaan waa kifaaya nin iyo laba dumara ama afar dumara ayaa ka markhaati kacay afar hablood baa ka markhaati waxa yidhi annaga waxaa goobjoog ka ahay wahuwa maa laa yadalicu calayhi rijaal waa waxayna raggu ayna arki karin inta badan raggu ma daalacdaan ka bikaaratin wa wilaadatin wa xaydin wa ridaacin wa caybi imra'atin taxta sawbiha waxyaalahaas wey gabadhaan ma bikra mise waa garoon dumarka unbaa ogaan kara sida badan wa wilaada dhalmadii markii naga dhalinayo yaa ka dhaliya dumarka ka dhaliya magaalooyinka raggana waa ka dhaliyaan baan umalay laakiin waa un dhaqaati ninkii un dhaktara unbaa laga yaaba arrintaa inuu arki kara soo ma aga kale maaha waxaa raggu qaaligu yihiin aragta maha dhalmada nama raggu qaaligu maaha waxaydin dhiig gaadha dhiig ma ku dhaca mise kuma dhaco dumarka uma ogaan kara sooma wa ceybi imra'atin ceeb bay leedahay taxta sawbiha gabadha ceeb bay leedahay ceebtaa ceeb banaanka taalla maha waa ceeb yacni meel qarsoon oo meelaha la arki karin bay ku taalla marxaba wixii la mid ah dumarkaa ka markhaati kacay marka hal nin hadduu arko ama laba naagood hal nin iyo laba naagood hadday arkaan waa ku filan tahay afar dumar hadday ka markhaati kacaan waa la qabsanaya lima riwaa ibn abi shaybata can zuhriy madat sunna sunnadii waxay ku tagtay buu leeyay imaamu zuhri zuhri taabici buu ahaa maxamed bin muslim ninkii la ohan jiray biannahu yajuuzu shahaadatu nisaa haweenka ama dumarka hablaha markhaatigoodii baa bannaan fii maa laa yadalicu calayhi gayruhunna wixii ayaga ma ogiya raggu aysan arki karin sunadii nabiga waxay ku tagtay calayhi salaatu wasalaam ku sugnaatay inay haweenkii markhaati noqonayaan min wilaadati nisaa haweenka dhalmadooda iyo wa cuyuubihina ceebahooda haweenka ceebtooda iyo dhalmada iyo waxyaalahaasoo dumarka magaysa arki karin haweenkaa ka markhaati kacay wa midlu hada alqowli hadalkaas min ataabiciyi taabicigu sidaa yihi madati sunna waa nin taabici ah xujatun xujo wey liannahu fii xukmi alxadiidi marfuuc buu qaba xadiid marfuucahoo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam buu la mid yahay id laa yuqaalu lama yihaahdo min qibali ra'yi walijtihaad hadalkaasoo kale wax ra'yi ijtihaad lagu oran karo ma aha waa wax uu ka ogaaday nas nabiga xaggiisa calayhi salatu slam ka sugnaaday uu wariyey way wuxuu sheegay wa amaa xuquuqullah xuquuqda ilaahi tacala kale falaa tuqbalu fiiha nisaau wa hiya calaa halaatat adrur xuquuqda ilaahay haweenku maba soo galaanba falaa tuqbalu fiiha nisaa wax xaqullaahiya oo dumar ay ka marka- markhaati ka noqdaan soo gelayaan maba jirtaba waana saddex qaybood xuquuqda ilaahay darsiga nacam halkaas jooga sala allahu wasalam ala sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin